الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waxaan insha allah khudbadeena maanta ay ku saabsan tahay xaqa uu nagu leeyahay qur'aanka weyn ee ilaahay noo soo dejiyey subxaana wa tacaala qur-aankan tilmaamo waaweyna ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a tilmaan cali bn abi aalib uu ku tilmaamay isagoo ka soo xigtay macnaha qur'aanka oo kitaabka ilaahay daraasadii uu sameeyey iyo fahamkiisii ka soo khulaaseeyey hadalladu wuxuu yidhi cali bn abi aalib waa kitaabka ilaahay waxaa ku jiro warkii dadkii idinka horreeyey oo dhan waxaa ku jira warka idinka dambeeyo ee qiyaamo iyo xisaabta iyo waxa kaa horreeyo waxaa ku jira isku xukunka dhexdiinna waa kitaab wax kala saaroo aan ciyaar ahayn qofkii ka tagoo jabbaar ah ilaahay dhabarkuu ka jebiyaa subxaana wa tacaala qofkii hanuun ka raadiyo meelaan qur-aanka ahayn ilaahay waa lumiyaa subxaana wa tacaala waa xariggii ilaahay oo adkaa waa xusuusintii xikmadda badnayd waa jidkii toosnaa waa midka aysan leexleexinaynin qofka waxa uu jecel yahay ee carabyadana aysan isku darsami karaynin culammadanu aysan ka dhargin oo culammada cilmigiisa qur-aanka lagama dhargo ee haddii la radiyo qur-aankana ma duqo ma duugoobo radinta faraha badan ee qur-aanka lagu hayo waxba ku noqon maayo bal waa kusii xoogaysana qur-aanka wuxuu yidhi cali radi allahu canhu cajaa'ibtiisa qur-aanku ma dhammaato waa midka jinniga markay maqleen ay yidhaahdeen innaa samicnaa qur'aanan cajaba waxaan maqalnay qur-aan yaa badan yahdii ila rushdi fa aamanaa bihi hanuunka dadka ku hanuuninaayo waana rumayna bay dhaheen man qaala bihi sadaq qur-aanka ninkii ku hadla runuu sheegay qofkii ku camal fala ajar baa ilaahay siiyaa qofkii wax ku xukmiya cadaalad buu sameeyey qofkii qur-aanka dadka ugu yeero jidka toosana ilaahay ku hanuuniyey subxaana wa tacaala qur-aanka tilmaamihiisa waxaa ka mid a ilaahay inuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala inuu yahay ruux ruuxda waa waxa u dhexeeya qofka nool iyo qofka dhintay qofka nool waxa lagu shubay waa ruux oo ilaahay geliyey subxaana wa tacaala fanafakna fiihi min ruuxina ruuxdiyaa lagu afuufay qur-aanka waxaa lagu tilmaamay ruux ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaan kuu soo waxyoonay nebi maxamedow ruux ayaan kuu soo waxyoonay oo xaggeenna ka timid ma aadan garanayn kitaab wax la yidhaahdo ma aadan garanayn iimaan wax la yidhaahdo qur-aanka marka waa ruux ee qofka dhinta ilaahay ku nooleeya subxaana wa tacaala qofka aan noolayn ayaa ilaahay ku noolaynaya alla wuxuu leeyahay qofkii mayd ahaa qof mayd ahaa oo aan soo noolaynin qofka maydkaa waa qofka gaalka ah ee aan ilaahay rumaysnayn subxaana wa tacaala waa la soo nooleeyey waxaa lagu soo nooleeyey qur'aanka iyo iimaanka wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas waxaan u yeelnay nuur uu ku socdo dadka ku dhex socdo iftiin uu dadka ku dhex socdo waa qur'aanka oo dadka uu ku dhex socdaan u yeelnay ma lamid ahu ilaah yidhi subxaana wa tacaala qof mugdiye ku dhex jiro oo weligiisaan ka dhexbaxaynin qalbiga marka noloshiisa waxaa ka raadiysaan qur-aanka ka raadiya qofka hadduu rabo inuu noolaado nolol kaamila waa inuu raadiyaa qur-aanka waa inuu qur-aanka raadiyaa tilmaanta lagu tilmaamay qur-aanka waxaa ka mid inuu yahay iftiin iyo nuur ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaa idin yimid nuur iyo kitaab cad oo qofkii raaca ilaahay uu ku hanuuninayo jidka nabadgelyada mugdiga uu ka saaraayo oo nuurka loo saarayo ilaah uu ku hanuuninaya jidka toosan qur-aanka marka waa nuur quluubta ay ku iftiinto jidka qofka hayana uu ku iftiinsado wuxuuna u noqon karaa qofka qabsada qur-aanka amarkiisa qaata wuxuu ka reebayna ka reebtooma waxaa ilaahay ku tilmaamay inuu yahay qur-aanka furqaan wax u kala saara qofka oo xaqa iyo baadilka kala saara hanuunka iyo baadida kala saara yacnii indhala-aanta iyo wax arkidda kala saara waa ilaahay waxaa lagu kala saaraa qofka ilaahay rumaysaniyo qofka kaafirka ah marka inaad sifaadka qur-aanka dadka wanaagsan qaadataa ku dadaala inaad ka fogaataan صifaadka qur-aanka dadka uu dadka uu ceebeeyey inaad ka fogaataanna ku dadaala qur-aanka tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu daawo yahay iyo wacdi oo qalbiga uu daaweeyo hanuun iyo naxariis inuu yahay sida ilaah yidhi subxaanaه wa tacaala wuxuu kaa daaweynaa qur-aanka cudurro aad u fara badan oo ka mid taha cudurka shahwada iyo cudurka shubhada labadaasba waa kaa daaweynaa qur-aanka cudurka shubhada wuxuu kaa saaraa wax alaala wixii ku galo oo caqiide qalloocan ah ama faham qalloocanah ayuu kaa safaynayaa qur-aanka shahwadana waa kaa daaweynah qur-aanka markuu qalbigaada galo waxaa kaa gubanaya shahwada qofka qalbigiisa ku jira ilaahay wuxuu leehi subxaanaه wa tacaala ilaah wuxuu soo dejiyey allahu nazla axsana alxadiid hadalkii uu qiimo badnaabaa ilaahay soo dejiyey subxaanaه wa tacaala kitaaba mutashaabihan kitaab isu eg mahaaniya laba laba u socdo gaal iyo muslim ahlu janna iyo ahlu naar laba laba u socdo takshaciru minhu juluudu aladiina yakhshuuna rabbahum waxaa la jiriracoonayo dadka ilaahay ka cabsoonaya subxaanaه wa tacaala markay maqlaan uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri اllah qalbigooda iyo jidhkooda waa jilcayaa wuxuu u jilcaa ilaahay dikrigiisa dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa waman yudlil illahu fama lahu min haad kitaabkaas ayuha alikhwat اlmuslimuun tilmaanta laga bixiyey wuxuu nagu leeyahay xuquuq xuquuqda qur-aanka maxaa ka mid ah waxaa ka mida ikhwaanii fillah xuquuqdiisa in la akhriyo alla wuxuu leeyahay ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamu الsalaa dadka akhrinaya kitaabka ilaahay oo salaada oogayo bixinaya wixii ilaahay ku irsaaqay hoos iyo korba u bixinayo waxay rajaynayaan ganacsi aan lagu khasaaraynin ilaahay ajarkooda wuxuu u oofinayaa maalinta qiyaame waana u siyaadina fadliga alle alla waa alla dembi dhaaf badan oo ilaah shukriya waxuu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka hala akhriyo wuxuu imaan doonaa maalinta qiyaama isagoo u doodaya dadkiisii marka akhrinta qur-aanka waxaa lagaa rabaa inaad maalintii aada la noolaato ilaahay kitaabkiisa wax ka mid ah haddaad juz akhrin karta akhri haddaad xisib akhrin karta akhri haddaad maaragtay ka badan akhrin karta akhri yacni saxaabadii waxay ku khatimi jireen yacni waxay ku khatimi jireen saddex maamood qaarkood toddoba cisho yacni soddon beri shan iyo toban beri qur-aankaas waa inuudan maaragtay aad la noolaataa oo aadan maaragtay habeen iyo maalin baad akhrisaa waxaa ka mida xuquuqdu nagu leeyahay inaan qur-aanka macnihiisa fiirino qur-aanka waa kelmad ilaahay subxaanaه wa tacaala waa hadal ilahay annaguna la hadlaayo marka macnihiisa inaan fiirino si aan u fahamno ilaahay waxa uu naga rabo subxaanaه wa tacaala iyo waxa uu nooga digaayo ee si aan u fahamno qur-aankii macnihiisu waa inaad raadisaa inaad fahamto wax ka qaalisan oo adduunka dushiisa saaran kitaabka ilaahay ma jiro marka haddaadan fahmaynin ka warran warqad qof qaali ah kuu soo diroodan wax ku qora aadan garanaynin waa calolxumo qofkaan qur-aanka macnaheeda garanayn inuu u guntado inuu barto qur-aanka inuu dhegaysto tafsiirkiisa af kasta ku dhegayso yacni inaad fahamto ilaahay hadalkiisa subxaanaه wa tacaala taasna waa xaquu nagu leeyahay allah subxaanaه wa tacaala qur-aanka marka inaan yani waxaan ilaahayna amray inaan weynayno inaan qadarno qur-aanka in la ihaaneeya ma aha waa in maaragtay qofka asagoo weyse qaba u akhriya isagoo daahir ah waa inuu maaragtay qadariya qur-aanka maaragtay meel ihaanaha in la dhiga ma bannaana ilaahay shacaa'irkiisuu ka mid yahay waxa ilaahay naga doonaa qur-aanka inaan qabsanno alla wuxuu leeyahy faistamsik biاladii uuxiya ilayk inaka calaa siraaطin mustaqiim qabso qur'aanka ee kan laguu soo waxyooday qabso oo ku adkayso ji toosan ayaad haysataahe inaan qur-aanka markaa qabsashadiisa waa inaan xalaashiisii xalaal ka dhigannaa xaaraantiisa ay xaaraan noo tahay qur-aanka waa inuu nahagaa oo asagana hogaamiya waa inaan u xugun tagnaa waa inaan ku kufrin wax ka mida qur-aanka ilaahay wuxuu leey ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum raaca waxaa ilaahay xaggiisa laydinkaga soo dejiyey marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado oo ha la qabsada kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo yaan laga hordhicin kitaabka alleh yacni ummad ahaan iyo qof ahaan yaan kitaabka ilaahay laga hordhicin subxaanahu wa tacaala yaan laga shakinin kitaabkan inuu ummaddaa horumar gaarsiinayo inuu khayr ku gaarsiinayo yaan laga shakinin waa hadal ilaahay subxaanaه wa tacaala wa kalaamu rabi اlcaalamiin allahuma اغfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat alaxyaaءi minhm wاlamwaat inaka samiic qariib mujiibu dacawaat ya rab اlcaalamiin اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة halkaad ka dhegaysanayseena waa somali talk com wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu